إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subax ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada saake oo jimca aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda turkiga ayaa joojisay taageerada dhanka hawada ee ay siin jirtay dowladda federaalka xilli dagaalka ka socda soomaaliya uu galay marxalad hor leh dagaalo culus ayaa ka socda qaybo ka mid a gobolka maxaarada ee etoobiya kaasoo dhex maraya maleeshiyaadka faanow iyo ciidanka federaalka hogaamiyaha maleeshiyaadka taabacsan dowladda federaalk ayaa qiray inay ku jabeen dagaalkii aadan yabaal suuragalna tahay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegto magaalada muqdisho maamulka islaamiga jubbada hoose iyo odayaasha dhaqanka ee gobolkaas ayaa ka taxsiiyey suldaankii beesha gaaljecel kaasoo ciidamo taabacsan maraykanka ku dileen deegaano hoos yimaada magaalada kismaayo roobab dhaliyey khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka daayay qaybo ka mid a deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland dowladdii niyaha ayaa degmada sablaale ee gobolka shabeellaha hoose loogu soo xiray gaadiidleyda degmadaas warka dibadda dhegaystayaala saakay waxaad ku maqli doontaan in ka badan boqol iyo soddon qof oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqaymo ay r s f ka fulisay magaalada alfaashir ee galbeedka suudaan intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu waaweynaa ee warka subax ee warbaahinta islaamiga ee alfurqaan haatanna u diyaar garoobah iyagoo faahfaahsan من الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo jimca taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay labaatanka shawaal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku aadan siddeed iyo tobanka bisha afraad laba kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal culus u qaaday xiro ciidamada shisheeye ee uganda ay ku leeyihiin degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya ilaa iyo haatan ma soo gaarin faahfaahin dheeraada oo ku saabsan weerarkan ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ayaa mar weliba la kulma weeraro xoogan oo uga yimaada dhanka militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo khasaarooyin lagu gaarsiyo shisheeyaha iyo askarta dowladda federaalka dowladda turkiga ayaa joojisay taageerada dhanka hawada ee ay siin jirtay dowladda federaalka xilli dagaalka ka socda soomaaliya oo galay marxalad hor leh faahfaahin ku aadan warkan waxaa inoo ambaqaadaya cabdalla mukhtaar warar soo baxaya ayaa sheegaya in dowladda turkiga ay joojisay taageeradii xagga hawada ahayd ay siin jirtay dowladda federaalka sida laga soo xigtay saraakiil ciidan dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh ayaa marar badan isku dayday inay arrintan kala hadasho turkiga sida ay xoguhu tilmaamayaan balse wax natiijo ah kama soo bixin dadaaladaas dhowr jeer waxay turkidu dhaheen rasaas ma hayno ayuu yidhi xubin ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka oo ay soo xiganayso warbaahinta maxalliga ah sababta ka dambeysa joojinta taageeradii xagga hawada ee ankara ayaa lagu sheegay in turkigu uu ka soo horjeedo xilka qaadistii lagu sameeyey wasiirkii gaashaandhigga dowladda federaalka cabdulqaadir maxamed nuur sida ay saraakiil ciidan u xaqiijiyeen saxaafadda tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay xasan sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka safarro kala duwan ku tagay dalalka jabuuti uganda iyo turkiga kuwaasoo uu ku doonayay inay kala qayb galaan dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhammaan safaradaas ayaa noqday kuwo fashilmay iska daa inuu caawinaad ka helo ee waxa uu xasan sheekh waajahay bahadilaad foolxun waxaana ay qaarkood sida turkiga ah ay si cad u sheegeen inaysan waxba u haynin tallaabadan ayaa sidoo kale ku soo aadaysaa iyadoo dowladda maraykanka ay horay u joojisay mushaarkii ay siin jirtay murtasaqada danab ay iyadu tababartay arrintaas ayaana walaaca kusii kordhisay dowladda federaalka dagaalo culus ayaa ka socda qaybo ka mid a gobolka maxaarada ee etoobiya kaasoo dhex maraya maleeshiyaadka faanayo ciidanka federaalka warkan waxaa inoo akhrinaya farxaan cali saacadihii lasoo dhaafay dagaallo dhowr ah ayay ku ekeeyeen saldhigyo ay ciidamada militariga itoobiya ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolkaasi sidoo kale waxa ay weeraro la beegsanayaan maamulka gobolka amxaarada uga dhisan dowladda etoobiya waxaana meelaha dagaaladu ka dhacayaan ka mid ah gobolka goonder jabhadda fano ayaa sheegatay in dagaaladaasi gelinkii hore ee shalay ay kula wareegtay gacanku-haynta magaalo hoos timaada goonder wararka ayaa intaas ku daraya in fano inta uu dagaalku socday ay go'doomiyeen waddo istiraatiiji ah oo ka soo baxda bahridaar taas beddelkeeda xukuumadda etoobiya waxay sheegtaa in ay soo afjarayso jabhadahaasi oo ay ka mid tahay jabhadda fano oo iyadu ah midda ay dagaalka ugu adag kala kulmayso si kastaba fano ayaa muddooyinkii u dambeeyey kordhiyey weerarada ay kaga soo horjeedaan maamulka etoobiya ee uu hogaamiyo abiy axmed etoobiya ayaa wajahaysa dagaallo xooggan oo dhanka gudaha ah islamarkaana uga imaanaya jabhadaha ka soo horjeeda ee ay siyaasadda isku hayaan isku soo wada duub oo dhowaan ayay ahayd mar sidan oo kale fano ay weerar ku qaaday xarumo ciidamada etoobiya ay ku lahaayeen gobolka amxaarada halkaasoo ay kula wareegeen magaalooyin istaraatiiji ah iyo hub badan taasoo ay khubarada ka faallooda arrimaha militarigu sheegayaan inay si weyn u xoojinayso awoodda fano xilli dagaalada ay kula jiraan dowladda etoobiya ay sii xoogaysanayaan hogaamiyaha maleeshiyaadka taabacsan dowladda federaalk ayaa qiray inay ku jabeen dagaalkii aadan yabaal suuragalna tahay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegto magaalada muqdisho warbixin ku aadan warkan waxaa la diyaara yaasir cabdallah cali jeete oo ah hogaamiyaha maleeshiyaadka taabacsan dowladda federaalka ayaa mar uu waraysi bixinayay waxa uu sheegay in awood looga saaray degmada aadan yabaal sidoo kalena ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegeen deegaano ka tirsan gobolka hiiraan firi waan maqlay in la qabsaday aadan yabaal laakiin waxaan rabaa inaad fahamto horaan kaaga hadlo waxaan ku iri nin aan hal tillaabo dib u qaadin laba tillaabo hore uma qaado aadan yabaal meelaha la qabsaday oo shabaabku qabsaday hadda aboorrey oo kaleba ayay ka mid tahay way ka weyntaha waa degmo waa runtaaha laakiin dee yacni guushu maalin walba gacantaada kuma jirto aduu hadda ma is leedahay taliyihii xoogga meel uu joogo iyo saraakiisha ka hoosiisa in ciyaar ciyaar looga baxa ma u malaynaysaa maya ma looga baxin waa lagu dagaalamay xoogaa loogu dagaalamay haddana de gacantu waa isgaadhaa sidaan xogtan hayo marka al-shabaab xoog bay kula wareegeen dabcan de khiyaamooyinay suubiyeen ay dhoonow wakhtiga la galay meeshana waa habeen saan qiyaasayo marka soomaalidu difaac shaqa kuma leh waxa uu tilmaamay in haddii qaabka ay wax u socdaan waxba laga bedelin ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegi doonto muqdisho loo cilmi qaybka kama hadla aqaan waxa shabaab ka suuragalana dee anuma aqaano shabaab argagixisa ma noqon weligii laakiin waxaan hal shay baan garan karaa haddaan gacan lagu dhufan hoteelkaana imanayaan muqdisho iska haddaan gacan lagu dhufo oaan laga hortegin ma fahamta adig haddaan laga hortegin oo aan lala dagaalamin mar uu ka hadlayey sida ay dadka shacabka ugu soo horjeedaan dowladda federaalka ayaa waxa uu soo hadal qaaday qiso ku qabsatay gobolka hiiraan taasoo uu kol sii horeysay ka hadlay fiiri fiiri su-aal baan ku weydiinaa anigan kula hadlaya deegaamadaas hadda aan ka sheekeynayno oo dagaaladu ka socdeen gabadh haddaanu hoos kuugu dhigo yaa qoomay hoose aan nahay oo toban jir ah meel intaa la eg baan idhi adaa shaahiga iibi tuule ay joogta intaa iibi oon shabaab ka farjin moobeyl yaroo ila soo baxay soo hooyadeed wacday markaasta hooyo murtidiintii baa idhahayaa shaah naga gaday ma ka gadi karaa adoo maqlay
xataa inay caayayso uma haysato way aaminsantaha inaa murtida intanoo kale ii jirtaa gabadhaas haddii ay gaadho heer ay wax dhasho oo waxa ay dhashaahu ay wax gartaan soomaaliya xaggey gaaraysaa waxaan u malaynayaa eeg halisay gelaysaa jabkii dowladda federaalka ku gaaray degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa noqday mid la qarin waayey warbaahinta reer galbeedka iyo tan caalamka ayaana warbixinno ay ka qoreen la wareegitaanka aadan yabaal waxa ay ku sheegeen inay ka dhigan tahay guushii ugu weyneed ee ay gaartay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo burburka dowladda federaalka maamulka islaamiga jubbada hoose iyo odayaasha dhaqanka ee gobolkaas ayaa ka tacsiyeyey suldaankii beesha gaaljecel kaasoo ciidamo taabacsan maraykanka ku dileen deegaano hoos yimaada magaalada kismaayo waa kan cali aadan oo warkan la diyaaraa odayaasha dhaqanka jubbada hoose iyo maamulka islaamiga ah ee gobolka ayaa ka tacsiyeeyey dilkii dhowaan galbeedka magaalada kismaayo loo geystay suldaankii beesha gaaljecel suldaan xasan ibraahim muudey kaas oo ay dileen ciidamo ka amar qaata dowladda maraykanka kulan ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka ee gobolka jubbada hoose ayay tacsiye waxay ugu direen ehelada iyo beesha gaaljecel uu ka baxay suldaanka iyadoona odayaasha beesha gaaljecel ay wacad ku mareen inay u aari doonaan suldaankooda la dilay waxaan ka tacsiyeyna suldaankeena beesha gaaljecel suldaan xasan ibraahim muudey suldaanka gaaljecel ee jubbooyinka waxaan ugu taasiyan insha allahu suldaanka suldaan qabiilku ahay suldaanka waan insha allah u aarayna haddii ilaahina gaarsiiy hadiin nahay beesha gaaljaal anagoo ku hadlaya afka beesha gaaljaal ah nabadoon shuuri ah suldaanka insha allahu suldaan wuxuu ahaay taariikh dheer leh kun afar boqol soddon iyo saddex ayuu suldaan laga dhigay gudoomiyaha nuqabada walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed iyo odayaal kale ayaa kulan isugu yimaadeen oo ka dhacay magaalada jamaame waxay ka tacsiyeeyeen suldaan xasan ibraahim muudey munaasabada aan u tacsiyeynayno walaalkano suldaankanagii xasan ibraahim muudey suldaankii beesha gaal jeceel haddaan nahay golaha nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada ajubada hoose suldaan xasan khayr laxas iyo dhib meel ka dhacay dad muslimiin oo maaragtay weliba qof dumar oo dhibaato loo geystay ayuu maaragtay hawsheedii maaragtay ku jiray suldaanka marka nuqabada wilaayada jubbada hoose iyo beeshii gaal jecel ee suldaanku uu si gaara mas-uulka uga ahaa ummadda muslimiinta ah iyo ehelkii iyo carruurtii iyo qaraabadii waa u tacseynaynaa sheekh axmed abu yunis waalaga jubbada hoose oo isna goobjoog ahaa kulanka ayaa ka tacsiiyey dilka deegaanada wayaanta loogu geystay suldaankii beesha gaaljecel suldaan xasan ibraahim muudey isagoona si gaar ah ugu tacsiyeeyey beesha gaaljecel iyo qoyska suldaanka dadkii oo suldaanka ka dhashay oo beelwiinta gaaljecel oo suldaanku u ahaa waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala sabar iyo iimaan ha idiin siiyo gaar ahaan ehelka hoos oo ka tagin waxaan leenahay ilaahay sabar ha idiin siiyo khayr badan ilahay idin siibaan leenahay guud ahaan markaan dadka muslimiinta ah oo suldaanka garanayay waxaan leenahay guud ahaan ugu tahnadeynaynaa gaar ahaan dadkii dhaqanka ahaa oo ku dhex jiray ka baxay oo garabka u ahaa si gaare waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala sabar iyo imaan hana siiyo si gaare beeshi waxaan leeyahay waxaa laydinka doonayaa walaalka dimeeshi ka baxay in aad badiilkiis oo ka khayr badan ina si ugu dhagso badan aad ku keentaan walaalkana maanta waxa oo saan u galay ma aha qabiil ma aha waa maraykan ma aha suldaankii ugu horreeyey ee lagu beegsado gobolka jubbada hoose balse waxaa ka horreeyey salaadiin kale oo ay duqeeyeen maraykanka iyo xulufadiisa roobab dhaliyey khasaare nafeed iyo burbur hantiyadeed ayaa ka da-ay qaybo ka mid ah deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland faahfaahin ku aadan warkaas waxaa la diyaara maxamed qaasim magaalada waaciya ee ka tirsan gobolka bari waxaa ka dhacay roobab saameyn ku yeeshay dadka iyo magaalada intaba daadad ka dhashay roobkan ayaa qaaday hal ruux halka ay burbureen tiro guryo ah sidoo kale buddooyinkii magaaladu lehed ayaa ku burburay roobkan waxaana gaaray dhaawac xoogan gudoomiyaha magaalada waaciya ugu magacaaban maamulka la baxay puntland ayaa arintan ka waramay
roobkaas gugu waxaa jirtay saameyn uu ku yeeshay naf iyo maalba hal wiil oo ay daadku qaadeen sidoo kale guryihii deegaanka ahaa ee dhagaxa ahaa in maaragtay iyagu ruuxadooda dumeen waxaase hadda noogu daran buundadii degmada waaciye oo roobkii inta uu ka tiro batay uu buundadii gooyey buundadaasi halis bay ku jirtaa sidoo kale buundada buuxaaro oo iyadana waxa weeye daadkii ay jareen labada buundoba waxay ku jiraan halis inay go'aan haddii rababku soo laabtaan uu daadku xoogsadana in maaragtay buundooyinkaasi ay go'aan halis bay ugu jiraan gobolka bari waxaa laga soo tebiyaa xilliyada ay roobabka ka da'ayaan dalka soomaaliya musiibooyin soo gaara magaalooyinka iyo deegaanada ku yaala gobolkaas aqoon-yahanada bartay cilmiga dhulka ee juqraafiga ayaa arrintan waxa ay ku sheegeen in ay sabab u tahay magaalooyinka oo ay buuro waaweyn ku hareeraysan yihiin iyagoo buurahaas ay kasoo rogmadaan daadad aliya khasaare iskugu jira naf iyo maal intaba roobka ayaa ah nicmo rabaani ah uu allaah noogu deeqay kaas oo dadka iyo dunyaduba ku diirsadaan halka mararka qaarna ay dhacdo in ay ka dhashaan musiibooyin iyo waxyeelo oo geysto roobka dowlad diini ah ayaa degmada sablaale ee gobolka shabeellaha hoose looga soo xidhay gaadiideyda degmadaas mubaarak cumar ayaa warkan inoo faahfaahinaya dowladani uu soo qaban qaabiyey maktabka dacwada degmada baraawe ee wilaayada islaamiga shabeellaha hoose ayaa loo qabtay gaadiidleydiiyo mootaaleeda ku nool degmada sablaale ee wilaayadaas dowladda oo socotay muddo saddex maalin ah islamarkaana dadkii loo qabtay ayaa tirohaan gaaraya konton qof iyagoona halkaas ku qaatay duruus kala duwan oo muhiim ah gabagabada dowladda lagu soo xiriiriyey ayaa waxaa kasoo qayb galay martisharaf kala duwan oo isugu jira culimo odayaal dhaqan iyo mas-uuliyiinta degmada baraawe ee wilaayada islaamiga shabeellaha hoose qaar ka mid a darwaliintii dowladda loo soo xiriiyey ayaa ka warbixiyey waxay ku qaateen dowladda iyagoona wilaayada ka codsaday in dowlaadkan oo kale lagu soo celceliyo maxamed xasan cabdi waa walaal degmada sablaala maasha allah maalmahan duuro oo saddex maalin noo socotay maalmahan noo soo gabagabo kaana noo qabtayo mootali ah konton qofood oo mootali ahna noo qabta wax weyn aan ka faaidnay wax weyn tooxidka wax weyn aan ka faaidnay maasha allah tooxidki aan ka qaadanay iyo salaada sekada soonka wax badan maasha allah wax weyn ugu fahamnanio inay oo saan oo kale markasta noo soo kormeerano oo nooga imaadano duurooyin noo qabtaano cabdifaalax kontan qof oo mootolea duuro noola qabtay mafan waan ku qayrnay waan ku faaidnay sekada soonka jihaadka mafan alxamdulilah kor allah ka dhiga islaamka markastana kor allah ka dhiga walaala juhdiga ugu dhexeeya khayr allah siiyo markastana waan sugayna gacantooda nafsireysa islaamkana kor allah ka dhiga cadowgana waan la dagaalayna insha allah wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa muddooyinkii dambe dardargelinaysa dowlaadka diiniga ee loo qabanayo bulshada kuwaasoo loogu gol leeyahay sidii sare loogu qaadi lahaa wacyiga diinada ee bulshada warkan dhegaystayaal saakay wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga ee alfurqaan markaana warka dibadda in ka badan boqol iyo soddon qof oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeymo ay r s f ka fulisay magaalada alfaashir ee galbeedka suudaan maleeshiyaadka taageerada degdega ah ayaa duqeymo culus ku garaacay magaalada alfaashir ee xarunta gobolka waqooyiga daarfuur ee dhacda galbeedka dalka suudaan waxaana duqeymahan dhimasho iyo dhaawac ku noqday in ka badan boqol iyo soddon qof oo ay ku jiraan dumar iyo carruur dad goobjoogayaal ah oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in duqeymahan aan loo meeldayn ay ku dhinteen lixdan iyo laba qof oo rayid ah oo ay ku jiraan shan iyo toban carruur ah halka toddobaatan iyo shan kalena ay ku dhaawacmeen goodfallada ay ku kacayaan maleeshiyaadka dhiigmiiratada ah ee dacmo sariic ayaa isa soo taraya muddooyinkii dambe iyadoo weeraro laayaan ah ka geysanaya magaalooyinka dalkaas kadib markii laga qabsado warkii dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya warbaahinta islaamiga ah alfurqaan waa inagaynta